gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad weheliye ayaa ku guulaystay inuu heshiis dhex dhigo beelo walaalaha oo dhowaan ku dagaalamay deegaano hoos dega degmada matabaan ee gobolka hiiraan isagoo labada beel u kala wareejiyey diyada ama magta toban ruux oo ku geeriyooday colaaddii labadaasi beel ee walaalaha dhex martay waxaa goobjoog ka ahaa dhammaystirka madasha taariikhiga ah ee lagu gaaray xalka waara gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle gudoomiyaha degmada matabaan mudane bashiir sheekeeye taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka hiiraan korneyl isaaq cali cabdulle saraakiisha ciidamada qalabka sida ee nisa iyo xoogga dalka odayaasha dhaqanka beelaha walaalaha ah ayaa u mahad celiyey maamulka gobolka hiiraan iyo ciidamada qalabka sida doorkooda ay ka qaateen mideynta beelaha walaalaha ah
waxaan maanta aad iyo aad aan ugu faraxsannahay laba dhacdo oo madax meesha la yidhaahdo afar irdood iyo miir dacay ka dhacday oo aad u xanuun badneed maantoo jimco ah in dhacdadii foosha xumeed wanaag ay ku soo gebagabowso ayaan ilaahay mahaddiisa ilaah maxaad uga haynaa waxaan mahad u soo celinaynaa iyo bogaadin ciidamada dawladda ee qaybaheeda kala duwan qaybaha amniga ee maamullada ee labada gobol ee galmudug iyo hirshabeelle aad iyo aad iskugu dhabarjebiyey muddo badan u carajiifay labadaa walaalaha ah wixii hore waa dhaceen wax dambe inaysan dhicin aad iyo aad iskugu dhabarjebiyey maantana miradhal fiican ay dhashay dadaalkoodii ayagana waa mahad celinaynaa walaalaheenna xaqii aan ku lahaynay waa ka qaadannay maanta waxaan helnay siddeed nin magtoodaa naga maqneed waan haysanaa waana laku soo wareejiyey laba nin ayaan geysannay annagana oona laku lahay labadiina waan iska wareejiyey geedkan quraca ahi sida nin iga horreeya u sheegaba saddex bilooday ku sii dhadhowdahay dhacdadii ka dhacday afaridood iyo miir dacay in maamulkan uu istaago oo dowlad goboleedka hirshabeelle uu istaago oo guddoomiyuhu ugu sarreeyo dhammaan ciidamada kala gedisan degmada matabaan guddoomiyaheeda maamulka dhammaan u istaago dhexda u xirto inaan dhiiggii daata midka dambe laga daba daadin allihii subxaana wa tacaala haynay u sugnaatay waxaan ka heshiinnay rag toban nina oo labana ay xaggooda annaga xaggannaga ka baxday siddeed ninna ayaga xaggooda ay ka baxday siddeeddii magtoodii waa lagu wareejiyey walaalahana way ka qanceen annaguna laban qaadannay meeshaas nin afaridood ka horreeyey ayaa warkiisii cabbaar taagtaagmay waxaa la wareegay guddoomiyaha gobolka la wareegay guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad wehliye oo soo xiray gogasha dib u heshiisiinta labadaasi beel ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonaan howlaha dib u heshiisiinta beelaha wadadega gobolka hiiraan isagoo ugu mahad celiyey dhinacyada odayaasha dhaqanka sida ay u qaateen doorkooda wanaagsan ee nabadda
waxaa ka dhexeeyey ay isku qabsadeen oon halkan uga garnaqnay koob iyo toban qofood oo halkan la keenay oo ku geeriyootay dhacdooyinkaas iyo kuwo la mid ah koob iyo tobankii qofood toban qofood oo ka mida waxaan kala wareejinnay sida odayaashuba caddeeyeen diyadoodii iyo megtii qolo walba qolada kale ka jirta horeyna odagoodii waa u sheegay odayaashoodiiiyo inaan hadda si guud ay noogu qiraan inay guddoomeen waxaa soo haray laba iyo siddeed marka laysku daro waa toban qofkii koob iyo tobanaad marxuumkii koob iyo tobanaad waxaan qaadannay inaanu noqon isku tuurtuur meel cidlaana aanu ka bixin nidaamka dawliga ah oon anigu maanta halkan wakiil uga ahay dawladda hirshabeelle ee soomaaliyeed oon guddoomiyihii gobolka hiiraan ahay garbahaygana halkan fadhiyaan ayaa qaadannay inaan meg dhowno waxaan isla qaadanay nabaddaas waxaan u soo marnay wakhti badan waxaan u soo hurnay xilliyo kala duwan oo adkaa waxaan rabnaa inaanay naga noqon oon rabaa inaan ku dardaarmo inaan halkan isugu nimaado diyooyin kala wareegsanno isla markaasna ay halkii ka sii bilaabato wax macnahay samaynaysa male aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaan rabnaa maanta inaan isla qaadano annagoo fursaddan ka faa'iidaysanayna maadaama aan halkan u nimid inaan munkar suulinno khayrna aan ka shaqayno inaad dhammaantiin isbaarada si iskula mida aad ula dirirtaan maamulka gobolka hiiraan ayaa muddooyinkii dambe waday howlaha dib u heshiisiinta beelaha wadadegaa gobolka hiiraan